samawade siye bishii maars saddexdeedii kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatankii waxa uu si qaayale uga warramay hoggaaminta qaayaha ay leedahay iyo meelmarkeeda waan hubaa anigu waana aan leeyahay taariikhdana waa ku taallaa shicbi xumu ma jiro madax xun baa jirta xataa guri reer keliya balka fiiriyaba hadduu isagu naftiisa khatalo ummadiisa khatalo dhalanteed iyo been ku socdo oo uskaaynimo iyo wax daran ku daba wareego beenlow noqdo murtadalaan noqdo ma suura gasho ummadda ka hoobaysa inay socnaan kolleyba wuxuu u yahay matal matalkan hadduu noqdo matal xun bay la noqonayaan matal fiican hadduu noqdo matal fiican bay la noqonayaan ee adinkii raadiya inaad fahamtaanin maanta waxaynu doonayno waxaynu doonaynaana tiir inay leeyihiin waa inaad fahamtaan tiirka ay leeyihin waxaa weeye daacadnimada inaga dhexdeena aan isku qabno taadaa tiirkiiya kalsoonida aynu isku qabno taadaa tiirkiya talado aynu wadaagno taadaa tiirkiya maskaxdeenno meel wada jeeda taadaa tiirkiya cadaawadeenno aan wada aqoonsanno taadaa tiirkiya jaalkeen ama saaxiibkeen aan aqoonsanno kaasaa tiirkiya waa inaynu cadowgeennana naqaan saaxiibkeenna naqaana danteennana aan naqaanaa tilmaanta inoo dhiganna marna indhaheenna inayan ka baxsanayna mar walba horteenna ay cararaysaa waxaanu wadnana aanu ku toosinaynaa dhabadii lagu gaari lahaa meesha aynu xalaalasanay waa kaa yani marka